ciid wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel walba o aad nagala socotaan guud ahaan maanta waxaa si weyn looga ciiday magaalooyinka waaweyn ee gobolka geeska afrika iyo weliba dunida muslimka magaalada muqdisho dadweynaha ayaa si weyn ciidda u soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadka kula tukaday masaajidka isbahaysiga ee muqdisho fariin muuqaal ah oo uu dadka u soo diray iyo madaxweynuhu kaga hadlay doorashada dhacaysa isagoo sheegay in haddii doorashadani ay si nabad ah ku dhacdo ay wax weyn ku soo kordhin doonto haddaba sida muqdisho looga ciiday waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
madaxweynaha soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa maanta salaada ciidulfitriga kula tukaday boqolaal dadweyne ah masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho madaxweynaha khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey shacabka waxaana uu ugu horreyn ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan leehay ciid wanaagsan bishii soon ee aan soo soonnay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda allah na siiyo waajibka salaada iyo maxaan ku raha sujuudda iyo qiyaamka intaba aan soo samaynay ilaahay ha naga aqbalo dembigeennana allah ha dhaafo quluubteennana allah isu soo celiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa intaa kadib maanta waa munaasabad weyn waa maalintii ciidda muslimiintao dhan ay faraxsan tahay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta boqol kiiba boqol ah meel kastoo ay joogaan ay faraxsan yihiin oo ay soo guteen soo dhammaysteen waajibkii muhiimka ahaa ee bishii barakeysneed ee ramadaan oo aan soo soonnay alxamdulilah ayaan leenahay madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay weeraradii iyo qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mida dalka waxaana uu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxyadaasi waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto oo aan u tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka gaartay weerarada iyo dhibaatooyinka ay tacadiyada ay geysanayaan kooxda nabadiidka ah maanta muxuu aha dagaalka aan kula jirnay ee al-shabaab waxaan leenahay walaalayaal kuwaasi naga dhintay waa shahiideen shahiid shahaadada rasmiga ana waa midaas qof sooman dembi aanan gelin gurigiisa joogo laga yaabo salli inuu ku dul fadhiyey in la qarxiyo oo la dilaahi waxaan u malaynayaa waxa diintu ay ka qabtay iyo dadnimadu ay ka qabtay intaba dadkeenu inay fahmi karaan waxaan leeyahay eheladii iyo iyo qaraabadii iyo xigtadii ay ka geeriyoodeen dadkaasi iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo qaarkood ay mas-uuliyiin u ahaayeen mas-uuliyadda u ahaayeen waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah naga siiyo ayagiina naxariistii janno allah ka waraabiyo mushkiladda maanta walaalayaalna haysato ee aan dagaalka kula jirnaay waa daga mushkilad aan soomaaliya u gaar ahayn caalamka intiisa badan ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashooyin ay dalka ka dhacayaan dhowaan waxaana uu xusay in dowladdu ay dadaal ugu jirto sidii doorashooyinkaasi ay si wanaagsan ugu qabsoomi lahaayeen walaalayaal maanta waxaan maraynaa inaan u istaagno inaan qaab doorasho ah aan galno oo aan baarlamaanka soo socda aan ku soo xulanno qaab doorasho ah oo cod ah saduuq lagu ridayo oo weliba aan rabno in uu cod si kalsooni leh madax bannaaniyo ku jirto nadiif ah ku dhaca inuu noqdo aan rabno waa cod dalka soomaaliya qaybo badanoo ka mid ah ka dhici doona haddii alla yidhaahdo waa cod dad soomaaliyeed oo tiro badan oo aad iyo aad uga tiro badan intii soo dhisi jirta baarlamaanada ay soo dhisi u soo codayn doonaan codayntaasi waxay dhacaysaa afartan iyo toddoba sano kadib markii codayn noogu dambaysay codayn macno leh oo dadku ay raalli ka yihiin dadku ay leeyihiin dowladdooduna ay ka soo shaqaysay afartan iyo toddoba sano ka hor ayaa noogu dambaysay maanta ayaan gelinaa dadka soomaalida waxaan u dardaarmayaa yaan la idin tusin xumaan yaan la idin tusin waxa naga dhiman keliya iyo waxa qabyada ayaa noo dhiman yaan la idin tusin waxa noo qabsoomay aan aragno tani waxa noo qabsoomay ka mid tahay waxayna sababay doorashadaani ma aha inay qabsoonto oo keliya weliba si degan oo nadiifa inay ku qabsoon tahay wax weyn ay soomaaliya usoo kordhinay dhinaca kale magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn looga maamuusay munaasabadda ciidulfitriga waxaana qaybaha kala duwan ee bulshadu ay isugu hambaliyeynayeen farxadda ciidda waxaana jawiga magaalada iyo sida ay ciiddu tahayba v o a uga waramay mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee muqdisho ku dhaqan anigoo ah abwaan axmed siciid cali waxaan halkan ka caddaynayaa intii aan ka ciidaayey magaaladan muqdisho aan ku ciidaayey marka laga yimaado berisamaadkii ee soomaaliya ay barwaaqaysnayd marka laga yimaado waxay ahayd ciiddii iila fiicnayd waxaan arkay bulsho wada labisan waxaan arkay bulsho faraxsan waxaan arkay bulsho iyada dhan iswalaashanaysa oo gacanta iswada dhunkanaysa oo isa shuminaysa oo aan awal waa la karsibaa loo kala loo kala leexleexan jiraye hadda toos isu salaamayso isa shuminayso lacag isa siinayso hanti isa siinayso ismarti qaadayso isu soo dhowaanaysa ayaan arkay waxaan ugu farxay si aan caadi ahayn xasan kaafi soomaaliya waxay qaaday wadadii aad adigu u baahnayd anna u baahnaa soomaaliyana u baahnayd waxyaabaha aan la yaabay oo isoo jiitay waxaa ka mid ah oo aan xoogaa aanan raalli ka noqon xasanow waxaa ka mid ah hubka la soo geliyey magaalada ay carruurta ku cayaarayaan waxaad arkaysaa suugi waxaad arkaysaa kaarihi waxaad arkaysaa qori beeka amlaliya berdalool la yidhaahdo waxaad arkaysaa bambooyinkii oo la ridaayo taas waxaan u qaatay armay tahay soomaaliya hubkaa kusii tababarato oo yay degin qalabka macmalka ay carruurta ku dheelayaan kaas wey qalabka carruurta ku dheelayaan waa hubkii caadiga ahaa qaarkood haddii lagugu soo rido waaba waxaad lafahagaad u caranaysaa taas xoogaa baan siri armaa meesha wax ku jiraan laakiin sida ciyaalku u labisan yihiin oo haweenku u labisan yihiin oo odayaashu u labisan yihiin oo laysu marxabaynaayo waad yaabaysaa xaafadba xaafad markaad uga gudubto waxaad isleedahay tanu maba aha soomaalidii soomaaliyadii colaaddu dhex martay ama colaaddu ka dhacday ma aha xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
وعيد رمضان وعيد رمضان وعيد رمضان وعيد رمضان عيد معانا وعينا ربي عاد البنبرني عدينا ربي عاد البنبرني عدينا ciid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dhinaca jabuutina waxaa maanta si weyn loogu dabaaldega ciidulfitriga iyadoo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dadka kala qayb galay salaada ciidda uu dadka ugu baaqay inay iscafiyaan ramadaan muuse ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasibadda ciidalfidrida iyadoo subaxnimadii saaka dadku ay u dareereen salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa siday tahay caadadu kula tukaday dadweynaha mid ka mida goobaha bannaankaee loo qoondeeyey in lagu oogo salaada ciidda gaar ahaan goobta loo yaqaan midan cawleed ee degmada rasdika ee waqooyiga magaalada jabuuti ee sannad walba uu ku tukado madaxweynuhu inkastoo lagu jiro wakhtiyadii kulaylaha haddana cimilada ayaa maanta aad u wanaagsan iyadoo daruur iyo neecow qabow ay hadheeyeen magaalada jabuuti markii salaada ciidda la tukanayey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dhambaal qoraala u gudbiyey dadweynaha reer jabuuti munaasibadda ciidalfidrida awgeed ayaa u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti isagoo madaxweynuhu tilmaamay in la hirgelin doono dhammaan mashaariicda ugu qorshaysan xukuumadda iyadoo xoogga la saarayo horumarka dhaqaale iyo bulsho madaxweynaha jabuuti ayaa ku xusay dhambaalka in munaasibadaha ciiduhu ay ku salaysan yihiin amba ay fursad u yihiin iscafinta iyo isku soo dhowaanshaha waa sida warku u qoran yahay iyadoo uu rajeeyey nabadgelyo iyo xasilooni wadamada islaamka ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin gaar ahaan dalalka soomaaliya iyo yeman sidoo kale waxaan kula kulmay hotel sharatonka jabuuti qaar ka mida mas-uuliyiinta mucaaridka jabuuti sida cumar cilmi khayre iyo cumar shirdoon cabaas oo iyaguna iiga waramay dareenkooda ciidda dareenkaygu aad buu u wanaagsan yahay ummadda reer jabuuti dhammaantood gudo iyo dibad meeshay dooni ha joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan sannadaa sannadeeda nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash inuu ilaahay inagu gaadhsiiyo iyaan weydiisanaynaa mudane guddoomiye hadal qoraala oo habeennimadii xalay madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ku lahaa ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti hadalkaasi qoraalkeed waxaa ka mid ahayd wakhtiyada ciidda waxaa ku habboon in la iscafiyo ma lays odhan karaa fursad baa maanta meesha ka bannaan oo halkaa way iskaga soo dhowaan karaan mucaaridka iyo dowladdu
waxa weeye wuu wanaagsan yahay hadal la yidhaahdo oo waa wakhti ciideed oo in dee hadal wanaagsan la yidhaahdo waa wax ku habboon weeyaan kolka dhan walba la eego dhaqankeenna diinteenna dhan walba kolka la eego waa wax ku habboon in hadal wanaagsan la yidhaahdo laakiin dee hadalku wuxuu ku xidhan yahay cidda tidhi cidda tidhi iyuu ku xidhan yahay marka waxaan u malayna uun hadal debnaha ka soo baxay oon meel durugsan gaadhay inuu yahay ayaan u malaynayaa arkiisa doonni cumar shirdoon cabaas ah, munaasabadii ciid alfitri ayaynu ku jirnaa maxaad markaa aad ah, odhan lahayd amba dareenkaagu yahay maanta aniga dareenkaygu heerkii heer saruu joogaa meel saruu joogaa dhulka ma yaallo waxaan leenahay ummadda reer jabuuti oo dhan dhinacay doontaba ha joogaan meeshay doonaba ha joogaan ciid wanaagsan cumar shirdoon ah, maxaa lays odhan karaa beryahan ah, dadweynaha reer jabuuti intiisa badan waxay dhahdaan mucaaridkii waa isla aamuseen Een, ah, ma intii doorashadun bay hawlihiinu ku dhannaayeen may may may waxaasi waa waxaan jira weeyaan hawsha u s n way socotaa Ee, waxaa lagu sheekeeyaa ama lagu dhaanteeyaa la yidhaahaa way baaba'day way qaraxday waan kala kaxaynay waa wax burburay sheekadaay waa sheeko talisyada iyo inta u shaqaysa ka socota weeye waxaan leenahay u s n mana baabi'in mana burburin waxa ay ka xoog weyn tahay maanta ma jiro ninkii dee tilmaamsanaya qof baxsaday iyo qof meel kale u doontay dheemaal iyo mid kale oo orday ninkii dee tirsanayay isagay jirtaa laakiin rukunnadeedii iyo xididadeedii u s n maanta maalin ay ka xoog weyntahay ma jirto waana la arki doonaa mustaqbalka hadduu ilaah idho dhinaca dawladda inkastoo aan la xidhiidhay mas-uuliyiin dhowra hase yeeshee ay ii suurogeli weyday inaan la kulmo amba aanu isku helno telefoonka oo intiisa badan ay damiyeen mas-uuliyiintaasi waa rabadaan muuse v o a jibuuti oo idinle ciid mubaarak
dadweynaha ku nool puntland ayaa maanta isugu soo baxay salaadii ciidda iyada oo ay dadku ku tukadeen goobaha fagaarayaasha ah ee loogu talagalay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa salaadii ciidda ku tukaday magaalada gaalkacyo isagoo ka hadlay xaaladda ammaanka ee magaaladaasi iyo arrimo kale faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa faadmo yaasiin jaamac magaalooyinka puntland ee garowe gaalkacyo iyo boosaaso ayaa waxaa dadweynuhu ay salaada ciidulfidriga ku tukadeen garoomada waaweyn ee kubadda cagta iyadoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland sida madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka culimo awdiin isimo iyo dadweyne kale oo aada u fara badan madaxweynaha puntland oo salaada ciidda ku tukaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa salaada kadib waxa uu khudbad ka jeediyey garoonka cawaale ee magaalada gaalkacyo waxaana uu tahniyad iyo bogaadin ciidda ku wajahan u diray dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan
anigoo fadliga maalintan barakaysan ee ka faa'iidaysanaya rabaa inaan tahniyadda ciidda u diro shacabka reer puntland iyo soomaaliyeedba aan idhaahdo ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ciidda ciiddeeda kale inuu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira nabadgelyada magaalada gaalkacyo iyo isbeddel uu ku sameeyey qaybaha maamul ee magaaladaas tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad oon isfaraynaahi waxaa weeye inaan amnigeena adkaysanno wada shaqayno haddaan nimid waxaa jirta waxyaaba yaryar aanu samayno isbedela dhanka maamulka iyo amniga ma aha inaan leenahay kuwii hore waxamay badana way xumaayeen laakiin waxaan rabnaa un waxa aan meeshii wixii noo fiicanna inaanu ku sii darro oo sii hagaajino wixii naga khaldanna aan isku dayn inaan saxno waxaan rajaynayaa marka in maamulka cusub iyo dadka cusub oo la magacaabayna aad la shaqaysaan insha allah waxaan rajaynayaa maamul wanaagsanna degmadu inay soo dhisato ka bacdina maamulkii iyo gobolkii iyo degmadu inay si fiican u wada shaqeeyaan shacab iyo dowladna wadajir iyo midnama aan ku shaqayno intaasun baana anfacaysa tafaraaruq iyo hadal iyo tashwiish iyo war xun oo la sheegaa xumatarayo waxa weeye waxaa loo baahan yahay cid gaar nabadgelyo u helaysaa ma jirto cid gaar nabadgelyo xuman ay u saameynaysaa ma jirto islaan ciise islaan maxamed oo salaadii ciidda kula tukaday dadweynaha garoonka midho awaare ee magaalada garowe ayaa dadka reer puntland ugu baaqay inay ka muuqato rabitaanka dowladnimada ilaalinta amniga iyo horumarka puntland reer puntlandow dowladda aad maqlaysaan nin idinka weeye dowladnimada iyo rabitaanka iyo nabadgelyadu idinka ha idinka muuqdeen oo sidaa waxa aad rabtaaniin oo wanaagga ah aad dawladdu idinku hoggaamiso kari la'dahay ama ka jilicsan tahayna aad ugu tustaaniin oo tidhaahdaaniin waxa annagu aannu rabno ama ficil ahaan aad u- ha u arkeen ama af ahaan aad u tidhaahdeene waxa idinku aad rabtaaniin ayaa la rabaa inuu idinka muuqdo waxa noloshiinna iyo sharaftiinnu tahay wanaaggiinna iyo nabadgelyadiinnu inay idinka idinka soo beermaaniin hadhowna dawladdu idinku hoggaamiso iyaduna markaa wixii idinka dhiman ay idinku kabto
islaan ciise ayaa sidoo kale waxa uu xukuumadda puntland ku booriyey inay ka midha dhaliso ballanqaadyadii ay horay bulshada ugu soo bandhigtay dawladdana hadda waxaa loo baahan yahay nin saartumay luuq dalbay baa la yidhi dee wixii ay shalay ballan qaaday iyo waxa loo ay mudan tahay oo laga sugayo baa looga baahan yahay iyadana in laga helo oo qofku wixii aan baartiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa ahayn dee laga kuma eedaysna laakiin wixii intaas ah waxaa looga baahan yahay qayb ka midihii inay ka muuqato fushana baa loo baahan yahay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee puntland ayaa farxadda ciidda la wadaagay idaacadda v o a waxaana cododkoodii ka mid ahaa sida tan بسم الله مقعي ومحا عبد الناصر مع الإسرات وحن هلكن كسلام يا مناسبة عيدة إيه، ضمان صحافة سيجار أثيوة sidoo kale waxaan halka ka salaamayaa asxaabta magacayga iyo muuqayga ba taqaano waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo leh magacaygu waa maxamuud maxamed bashiir waxaan joogaa caasimada puntland garwe waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta kulla caam wa antum bikhayr waxaan si kal iyo laaba u salaamayaa hooyaday wilkee maxamed cabdi oo ku nool dowladdeegaanka soomaalida etoobiya si gaar ahaan gobolka nogob degmada garbo
magacayga oo saddexan waxaa lahaa maxamed cabdirasaaq maxamuud maxamed juma lagu magacaabo ninaastayda waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo wada iday farxaddana waan la qaadanayaa waxaan leeyahay dhammaantood kullu caam wa antum bikhayr sanadkaa sanad kasta insha allah allah nagu gaarsiyo insha allahu tacaala cawilaadan baa la yidhaahdaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka caalamka ku nool waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr waxaan leeyahay ciidkan ciidkiisa ilaahay haynu u gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo waxaan aad ugu hambalyanaya dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyed oo codka uu soo gaarayo waxaan aad u salaamayaa dhammaan madaxda soomaalida een, iyo dadka mustaqbalka leh oo idin soomaaliya oo idin waxaa leeyahay guul wacan مبارك عيد مبارك شعب كريم فلان iyo ummadda muslimiinta dhan ciid mubaarak antum bikhayr wa magacay waxaa shamsuud aado ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan uga hambalyanayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta hambaliyo hambaliyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr وبركاته دمان ومضى مسلمين تعمل البيتوغان عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الهي المسلمين تميل ايوه جوجتا قلبيدooda ha isku dumo ciid mubaarak baan leenahay Soomaali meel ay joogto waxaan leenahay ilaahay qalbiyadeena ha isku dumo ilaahay dalka nabad ha nooga dhigo nabad dariiqyada magaalooyinka waaweyn ee puntland ayaa waxaa saaka waaberigii lagu arkayey dadweyne aad u fara badan oo isla dhex marayay farxadda salaanta ciidda faadime yaasiin jaamac v o a garowe
weydinka calafiyo waa cuntaba ka gooyaa cabsida bahaya
magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan ayaa iyagana si nabad ah maanta looga ciiday madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanya ayaa dadka magaalada hargeysa salaadii ciidda la dukaday wuxuuna ugu baaqay in amniga la ilaaliyo isagoo dhinaca kalena munaasabada ciidda baaq nabadeed u diray beelaha colaadu ay ku dhex marayso gobolka sool warbixinta hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwa boqolaal dadweyne ah oo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa saaka aroortii isugu soo baxay masaajidada waaweyn iyo goobaha barxada ee xaafadaha magaalada halkaasoo ay si wada jira ugu oogeen salaadii ciid alfitriga iyadoo subaxii horeba ay hal mar isla oogsadeen takbiirta masaajida ee munaasabada ciid alfitriga madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaaye iyo qaybo ka mida mas-uuliyiinta dowladda ayaa boqolaal dadweynaha salaada kula tukaday masjid jaamaca weyne bartamaha magaalada hargeysa iyadoo madaxweyne siinaayo hadal kooban uu ka jeediyey uu bulshada uu ku hambeliyey munaasabadda ciidda islamarkaana ilaahay uga baryay inuu cibaadadii iyo soonkii ka aqbalo munaasabadda ciidda ilaahay naga aqbalo ilaah waxaynu ka baryaynaa inuu ciidda inaga aqbalo dadka muslimkaa meelay joogaanba sanadka sanadkiisa ilaahay bashbashiya booqaynu u gaarsiiyo ummad muslimaynu nahay ilaahay waxaynu ka baryanaa inuu sanadka sanadkiisa bashbashiya booqaynu u gaarsiiyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo ina siiyo ayagoo ayaan ka baryanaa geesta kale madaxweyne axmed maxamed siinaaye khudbad muuqaal ah oo uu bulshada ugu talagalay ayuu kaga hadlay nabadgelyada isagoo shacabka somalilanna ugu baaqay inay ka garaabaan nimcooyinka ay haystaan islamarkaana ay nabadgelyada ilaalinteeda meel uga soo wada jeestaan ducaa qabaya maanta waxaanu joognaa qaran ahaan meel wanaagsan oo samo iyo sareero weyn leh taasoo in badan oo khayr keeni aanay inala qabin muti soomaaliyeed ayaa tidhaahdaa danaada intay kaa maqan tahay khayrka ayay la joogtaa waa eebbe mahadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu manaystay gallado badan iyo nimcooyin aan la soo koobi karin ummadda gobta ahi waata abaal gudda ee waa inaynu ka garownaa allaheena uu mahad celinaa ummad ahaan waxaynala gudboon inaynu dhinac uga soo wada jeesano ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarnimadeenna dhinaca kale madaxweyne siinaaye waxauu khudbadiisana baaq nabadeed ugu diray beelaha ay dirirtu ku dhex martay deegaanada dharkiingeeye iyo dhumay ee gobolka sool isagoo ugu baaqay inay joojiyaan dhiigga dhexdooda ku daadanaya nabaddu waa asaaska nolosha aadamaha waana waxaynu ummad ahaan kusoo cawiya caanamaalnay sidaa darteed anigoo oo munaasabadan ciidalfitriga ka faa'iidaysanaya waxaan mar labaad baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee dhibtu ka dhex martay deegaanka dharkayngeeye iyo duumay waxaan leeyahay walaalaya colaad wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho ee joojiya dhiigga daadanaya iyo dhagarta dhexdiinna wararka laga soo gaadhaya deegaanada kale ee somalilan ayaa sida oo kale si weyne looga oogay munaasabadda ciid alfidriga amaba soonfur iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladduna ay bulshada kula wadaageen farxadda ciidda magaalooyinkaasi sidoo kale war qoraalo oo soo gaadhay xafiiska v o a ee hargeysa ayaa guddoomiyeyaasha xisbiyada siyaasadda somalilan iyaguna dhinacooga dhambaal hambalyaha ugu direen shacbiga somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa dadkii soomanaye deeq lagu ammaano bisha unta diideen dambarkeeda muudsada dabutii rasuulki qur-aanka u daliilo adirajaya khayrku iidow dabaaldegaa
ciid wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo ku yaala jubbooyinka waxaa maanta looga dabaaldegay ciid alfidriga iyada oo madaxda maamulka jubbaland ay dadka salaada ciidda kala qayb galeen haddaba sida looga ciiday deegaanadaas waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed dadweynaha magaalada oo si qurux badan u soo labistay ayaa saaka lagu arkayey iyagoo ku damaashaadaya fagaarayaasha iyo waddooyinka magaalada kismaayo dadka ku nool magaalada kismaayo ayaa sanadkan si wada jira u wada xusay maalinta ciidulfidriga halka ay sannadihii hore laba jeer kala xusi jireen munaasabadda ciidda magaalada kismaayo oo ay sanadkii afraad gacanta ku hayaan ciidamada jubbaland iyo kuwa amisom weli waxaa ka jirta feejignaan xooggan oo dhanka ammaanka goobaha ay saaka salaada ku ogeen dadweynaha magaalada ayaa la arkayey ciidamada ammaanka oo aad u sugaya ammaanka iyadoo laga cabsi qabo in maleeshiyaadka al-shabaab ay beegsadaan goobaha ay dadka ku tukanayaan salaada ciidda dareenka farxadeed ee maalinta ciidda ee dadweynaha ku nool magaalada kismaayo aad ayuu u sarreeyey iyadoo ay dadweynuhu isdhaafsanayeen salaamaha farxadda ciidda ciid wanaagsan waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meelay joogaan ba ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr gaar ahaan ummadda shacabka reer jubbaland magacayga mursal sheekh maxamuud boqolsoon waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida halkan ku nool bal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid fidrood wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay dadka muxuu ahaaye xumaanta ilaahay ha soo hanuuniyo ma odhanayna hadda wixii ka dambeeye dadkii xumaan samaynaya ilaahay ha ka soo qabto ummadda wabilaahi towfiiq antum bilkhayr waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo intiin waxaan ilahay ciid wanaagsan waa cabsi mashaqaasin waxaan halkan uga hambalyaynayaa bahda isboortiga meel kastay joogaan waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa qoyskayga eh, hooyaday ciid wanaagsan ciid wanaagsan sidoo kale haweenka iyo caruurta ku nool magaalada kismaayo ayaa qayb ka ahaa damaashaadka maalinta ciidda bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa masra cabdi ismaaciil ciidan maasha allah farxad ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan farxad ku idaan leh bashbash iyo waraaqo ciidda saa u ciidi waa ciid farxad leh ciidda hore iyo ciidda waxaa u dhexeysa farxad aad u weyn waxaan salaamay aabbahe waxaan salaamay hooyaday ciid wanaagsan si fiican oo u yimi cabdullaahi maxamuud baashi anoo ah magaalada kismaayo ku nool ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaa salaamayaa inta muslimiin ah oo reer jubbaland ah
madaxweynaha jubbaland iyo xubnaha maamulkiisa ayaa iyaguna ku ciiday xarunta madaxtooyada maamulka kismaayo hadal kooban oo uu jeediyey madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay dhulalkii dowladda ee la deegaansaday iyo sidoo kale caqabadaha dhanka boosaska ee ka taagan magaalada kismaayo waxaan rabaynaa idiin sheeg meesha nin waliba mar buu joogaya tan maanta aan joogay waxaan hadda rabaa dowladda aan dhisnay iyo sistamka aan samaynay waxa ugu horeeya tallaabo ka qaadi doonta waa dhulka dowladda dhulka ay dowladdu lahayd waxaan rabnaa in la soo celiyo guriga dabarka ee xaaraanta lagu dhisay waa la dumin sidoo kale degmooyinka iyo deegaanada ay maamulaan al-shabaab ee deegaanada jubbooyinka ayaa iyaguna si weyn looga xusay munaasabadda ciidulfidriga khadar maxamuud xareed kismaayo
ciid wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay markana beledweyne gobolka hiiraan waxaa dadweynuhu ay maanta u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfitriga sida uu kusoo warramayo wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane wadooyinka magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey caruur waalidkoodu ay ugu labiseen dhar aad u qurux badan ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa farxadda awgeed ee munaasabadan ciidulfitri waxay la qaybsadeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada beledweyne iyaga oo u geeyey waxyaabo macmacaan ah si ay munaasabadan qaybtooda u gaarto maanta eh, xalfadan meeshan waxaan ugu imid eh, maxaabiistii eh, degmada beledweyne ku xirneed anigoo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka hiiraan iyo dhallaanka duniya daahir dhicisoow maanta inaan maaragta duruufta waxaan u helay maanta inaan iyaga la iideysto inaan maaragta halkaan gaal shiraha aan ugu imaado Eh, mar walbana waxaan diyaar u ahay inaan garab istaago dadka saasoo kale ee maaragta wax ugu dhaceen ilaa ninkaan amar ku dhac xukun ku dhacay wuxuu isaga markaas ku talagelin inay dhici jirina laga yaabaa waxaan u keenay buskud waxaan u keenay xalwo waxaan u keenay faanto cabitaan waxaasaan u keenay waxaan ugu talagalay maanta iidda ah mar walbana waa ogaanaa kii jiradaan ogaanaa hadda qaar xanuunsanaan ugu imid hadduu ilaah yidhaahna waxaan rajaynayaa inaan daawo u keeno qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ayaa dhambaal tahniyad ah asxaabta iyo qaraabadooda hawada u marinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu ah yuusuf cilmi roble dhammaan codkayga iyo muuqaalkayga iyo qofkii taqaana waa salaamaya bismillaah ciid wanaagsan xuseen xasan dhaqane marka hore adiga ayaan ku salaamayaa iyo tiimka v o eda marka xigta waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay ciid mubaarag anigoo ku hadlaya afka saxufiyiinta gobolka hiiraan jamaal cali yare magacayga waa mahad ciidan cismaan ku nool beledweyne waxaan aada u salaamayaa muslimiinta dhammaan meel walbay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid saciid kullu caamin wa antum bikhayr aad ayaan u faraxsannahay maanta si weyn ayaa looga ciiday dhammaan muslimiinta meel bay joogaan marka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waa mahadsantihiin v o a magacaygu waa cabdi axmed xuseen cabdiyare hambalyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hooyaday macaan dhaqan cabdullaahi ciyo iyo weliba dhammaan walaalahay meel kastoo ay joogaan dhammaan reer axmed xuseen meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hayaa kale yaa salaamaysaa magacaada ku bilow magacayga waa mustafa xasan cabdi runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan aan salaan aan dadkayga u gudbiyo waxaan halkan ka salaamaya hooyaday macaan salaad cabdulla guure iyo aabaya xasan cabdi iyo dhammaan reer xasan cabdi meel waliba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacayga waa ikhlaa cali cumar waxaan ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta farxadeyda lama soo koobi karo ciidan farxad saa-id ee aan maanta dareemaya meel walba ay joogaan muslimiinta dhammaan waan salaamaya khaasatan waxaan salaamaya waalidiinteyda ardaydeyda iyo weliba macalimiinteyda meel walba ay joogaan iyo dhammaan dadka ku nool magaalada beledweyne dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay meel walba joogaan ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikheer ciidda ciiddiisa kale ilaahay hanu gaarsiiyo barfash iyo barwaaqo waa mahadsantahay magacaygu waa aadan cabdi axmed waxaan salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana bahda idaacadda v o a oo adigu xuseen xasan dhaqanaha aad baan kuu salaamaya ciid wanaagsan ayaan leeyahay mahad ciidan cismaan saaxiibkey waan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaan waan salaamayaa waalidiintay hooyaday raaxa cabdullaahi aabey cabdi axmed iyo walaaladayna aad baan u salaamaya dhammaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan anoo ah magacayda mustafa cali yuusuf oo loo yaqaano jeeg ciyaartooyda gobolka hiiraan siiba madbacadda qarankan udeelay waxaa salaamaya saaxiibayaashay oo jaalida joog reer hiiraan dhan sakiir oo kabiir ma dumar kulligood waan salaami ciid wanaagsan korneel faarax cilmi maxow taliyaha qaybta ciidanka asluubta beledweyne waxaana soo booqday guddoomiyaha ururka haweenka waxaynu saaki noogu soo booqatay xoogaa quraacay noo keentay buskud iyo xalwo iyo ka farxisay saakay maxaabiistii iyo wixii askar oo meesha joogay dambiya waxa weeye wax dila iyo wax shabaaba ay u kala xiran yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dadweynaha ku nool gobolka waqooyi bare ee dalka kenya ayaa dhinacooda iyaguna maanta u dabaaldegaya ciidalfidriga magaalooyinka iyo goobaha sida weyn ciidda looga xusay waxaa ka mid ahayd magaalada gaarisa iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab sida uu kusoo warramay wariyaha v o a waqooyi bari kenya maxamed faarax shire guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya maanta waxay ku soo dareereen masaajida waaweyn ee ciidda lagu tukado raxan raxan ayayna u soconayeen iyagoo dhammaantoodna salaanta islaamka isweedaarsanayey garoonka weyn ee jenaraal maxamuud ee bartamaha gaarisa kumanaan ayaa isugu soo baxay daqiiqad walbana waxaa halkaasi soo gaarayay raxan dada oo intooda badan ay ku labisnaayeen dhar aada mooda in lagu soo wada cabiray carruurta iyo dadka waaweyn quruxdooduna indhaha ay ku darandarayeen culimaadudiinka oo guud ahaan hogaaminayay salaadaha kala duwan ee lagu tukaday wajeer mandheera gaarisa xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka wada hadlay sugidda ammaanka iyo ka qayb qaadashada arrimaha bini-aadanimada ayagoo dhaleeceenna u soo jeediyey kooxaha argagixisada kuwa dalkani kenya oo ay ku sheegeen in ay ka tillaabeen kenya iminkana masaajidka barakaysan ee madiina qaraxyo ay doonayaan inay ka geystaan sheekh cali guure oo horkacaya culimaa udiinkii maanta genaraal maxamuud garoonkiisa ka hadlayay ayaa daleeceen dusha oga tuuray kooxahaasi meeshan maanta aan taagana iyo ciidan aan isugu imaana waxaan ka iddaanaynaynaa oon calayhi dhabada kaga tuuraynaa baytullaahi alxaram almasjid annabawiy alkariim masjidkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xiqdi qabaha caloosha xiqdiga u qabo ee rasuulka qabrigiisa inuu guban rabo ee masjidka ilaahay la mahmahday inuu gubo calayhi korkiisa allaha ku rido intii waxaa niyadeeda qabta meeshaan ka iddaanaynaynaa arrintaa muslimiinta aad baan uga xumaanay ma haddaa rasuulkeeni loo soo dhigto in la qarxiyo ma haddaa masjidu rasuulillahi loo
culimmada kamaysan hakanin inay ka hadlaan arrimaha kale ee siyaasadda iyo horumarka dalkani kenya waxayna soo qaadeen in arrimaha dadka qaxootiga ee dhibaatooyinka ku haysta gudaha dalkani kenya dadka muslimiinta ee walaalaheeda ee qaxootiga ku jirow ayar ismeelee bani aadam weligii ma xariisnaan karo bani aadam xoolaha ma xariisneenoo kala foofaan kala soo hoydaan inaad weligaa iska xariisnaatood xaran ku jid xaraha qaryootiga xaraha qaxootiga xaraha qaxootiga inla guro ma aha war ayar ismeeleeyo saaqad ilaahay waasac waayee ismeeleeyo oo waxba ma aragtaay maasameela ku noqonaysa hakuna soomaaliya dad baa jira dad baa jira soomaaliya baa jira haddaba kun kulno dadka unbay ka mid yihiin dowladdas ha u tartiibiso dadkaas laakiin inay soddon sano konton sano weligood xare ku xaraysnaadaan oo jinsiya leen kenyaanna ay aheen soomaalina ay aheen oo ay sii xoola meel ku xaraysnaadaan macquul ma aha dadka inuu xor u shaqaystaa fiican dowladda garisa county ayaa markii ugu horreysay waxay samaysay soo dhoweynna u samaysay kumanaanka carruurtae ku dhaqan garisa county ayadoo xarun malaayiin lacag ay ku baxday u furtay waa meel ka fiican ma laha meeshan raaxo waa la- ciidaysan miya maanta Haa, cid cid cid da'da ha ka warran wax lagaa bixiseen ma ma ma ma waa bilaash ilaahay khayraasi aan dhilen saas way maxaa noo dhisee nadiif
أنا بسي الله قرشيو أنت علينا aan ducaynana maad maad maad karkiisa ahaato maxaa ku ciyaarteen maanta ما عيار منت آه بس عيارنا waalidiinta ayaa waxay ka mid ahaayeen dadkii halkaasi carruurta keenay iminkana waxay ku naaloonayaan adeegaasi bilaashka ah ee dowladda u fidinayso magacayga waa deeqa cabdullaahi dhabar
deeqaanka maxaa ka soo doonteen meeshan ilmaha ayaan keenay inay ku ciyaaraan Haye.
marka waad ku faraxsan tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ilmaha waa kan aan kari la'na meel kastoo ay gelayaan maya waxbana lagama qaadin waa bilaash dowladda gaarisa county ayaa noo dhistay waa aad aan ugu faraxsanahay beri hore hagee aadi jireen ka hore intay countiga bilaabanin waxan maana qabi jirin haddii hadda aad aan ugu faraxsanahay waxaan naloo bilaabay waxaa la yidhaha safiya wakaas maanta wallaahi bilahi maasha allah waan faraxsanahay gaarisa maasha allah waxaan ula hagaajiyey meel fiican aan ku dalxiisno wallaahi bila maasha allah qaar wallaahi ciid ciid wanaagsan ayaa leeyahay muslimiinta dhan carruurta ka warran maanta farxadooda wallaahi maasha allah caadi ay faraxsan yihiin dhammaan ool muslimiinta dhan way faraxsan yihiin maasha allah caadi wallahi gaarisa saa caadi ahna loogu iidahaya culayskaha iyo zaxmadda gudaha magaalada gaarisa ayaa waxay noqonaysaa midii ugu badneed ee ebed soo marta iyadoo sanadba sanadka ka sii dambeeyana gawaaridaha iyo dadku ay ku sii badanayaan gudaha magaalada shacabkuna waxay ahaayeen kuwa hawada isku marinaya salaamahooda waxaan salaamahayaa oo kale waalidiinta oo aad qaalabteeda uga ah hooyada iyo aabbahay hooyadii oo la dhahaa amine axmed iyo aabbaha la dhahaa xamdi macarsaaq oo jooga waddanka etoobiya khaasatan gobolka afdheer janaan maxamuud baan maanta ku ciidnay alxamdulilah ilaahay mahad ka gaadho aad baan ugu faraxsannahay Ee, intaa kadib waxaan ka salaamayaa halkan walaalahay aadka u sharaf badan oo kala jooga adduunka daafihiisa meelaha kala duwan halkan aadna waxaan uga salaamayaa dadka reer gaarisa ee sharafta badan ee wanaagsan magacayda waa maxamed bashiir xaashi oo maarata ku soo celiyay garoonka weyne jaraal maxamuud ee gaarisa county aad iyo aad waxaan u salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan muslimiinta walaaladay ee maarata dalka iyo dibadda meel kasta ay ka joogaan waxaana halkan ka salaamayaa dhammaan akhasaabtaydii iyo dalka maarata walaaladay aabbayaashay maxamed faarax shire v o a gaarisa
ambaha bislaaday aynu ku ciidno annaguna ciidne idinkuna ciida annaguna ciidne idinkuna ciida nabad iyo caano aynu ku ciidno nabad iyo caano aynu ku ciidno nabad iyo caano aynu ku ciidno
warbixinadii dhinaca ciidda ayaynu weli dhegaystayaal bartamaha kaga jira sidoo kale caaw waxaa idiin soo socda barnaamij gaara oo ciidda aan ugu talagalnay haatanna dhinaca iyo cadaado magaalada cadaado ee gobolka galgudud laba qof ayaa dhintay kadib markii maanta maleeshiyaad hubaysan ay weerareen saldhigga ciidamada booliska ee cadaado warbixintan waxaa gaalkacya kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq weerarkan ay maleeshiyaadka hubaysan ku qaaday saldhigga ciidanka booliska magaalada cadaade ee gobolka galgaduud ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca laba kale sida v o e da uu xaqiijiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gelmudug cali cabdulaahi galawax arrinta saldhigga waxaa jirta maleeshiya beeleed oo oo runtii arrin yar oo shaqaaqa ka dhacday qaad niman qaadwalayaal ah oo saldhigga weerar ku soo qaaday runtii halkaasna shil baa ka dhacay dhimasho laba qof ah qof shacaba iyo nimankii wax soo weerara mid ka mid a ayaa ka dhacday waana cambaareynayna in dhibka noocaas oo kale ah oo si fudud ku dhacay oo lama filaan ah dhaawaca laba qof ayaa dhaawacantay dhimashadana waa labo intaas ayaan ognahay xagida wasiir ku-xigeenka amniga galmudug ayaa ka waramaya wixii maantay ka dhacay cadaado iyo sida uu ku bilowday weerarka kooxaha hubaysan ay ku qaadeen saldhigga ciidanka booliska galmudug ee cadaado maleeshiyaadku waxaa la ii sheegay in ay baabuur qaad wada ee booliisku ay qabteen ay ku dhex arkeen darees ciidan oo booliis ah gaarigoo wada su-aalo markay weydiiyeen oo gaarigii soo celiyeenna ay nimankii qaadka iska lahaa ee arrintaasi booliiskii kula dagaalameen ayna gaarigii ka dhigteen kabacdina uu whal sidaas ayay ayay arrintu u dhacday si accidentii fudayda ayay ahayd oo lama filaan ah isku dhacyada sida fudud ku dhex mara dhinacyada hubaysan ayaa sababa khasaare dhimasho iyo dhaawac bale ha yeeshee galmudug ayaa sheegaysa inay wadaan qorshayaal ku aadan sidii loo xakamayn lahaa dhacdooyinka noocan oo kale ah
aad iyo aad istaraatiijiyad waxaa jirta annaga nagu degsan oo amniga aan ku sugayno weliba gaar ahaan wasaaradda amniga waxaan dhawaanna insha allahu tacaala waa la dareemi doonaa shaqaaqooyin aada u fara badanna runta cadaada kama dhacaan waxaa laga yaabaa in sanadkiiba mar wax yar ka dhacaan oo oo aada iyo aada u liita marka loo fiiriyo meelaha kale marka alxamdulilah waxaan dhihi karaa ilaahay baa mahad iskale iyo shacabka deegaankaba si kastaba ha ahaatee xaalka magaalada cadaada ayaa degan mana jiraan wax qulqulato ah oo hadda ka taagan ha yeeshee isku dhacyada ciidamada iyo kuwa dhex mara maleeshiyaadka iyo ciidanka ayaa kusoo laalaabtay magaalada cadaado oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka galmudug xaaladdu aada iyo aad bay u degan tahay magaalada cadaado oo runtii looga bartay nabadgelyo aada u fiican wax dhiba oo zaa'ida hadda jira ma jiraan boqolkiiba boqol daqiiqo ka bacdiba dad aada iyo aad nabadda u jecel baa beledkan degan isla markiiba gacantaa lagu dhigay in xaaladda la sugo oo dadkii mataqaana dee ninkii dhintana oo qalad ku dhintana dee waa kulley dabcan waxa weeye qalad buu ku dhintay wixii mataqaana marka wax zaa'id oo hadda ka jira ma jiraan boqolkiiba boqol nabadgelyo waay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly dot com bogga v o a somaly dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel walbo aad naga dhagaysanaysaan